إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada subaxnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo khasaare dhaliyey oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka hiiraan waxaa sii kordhay tirada dadka lagu dilay duuqayn ay diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka bari ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalk ayaa sii kordhiyey baadda ay ku hayaan dhallinyarada kaxaysa mootooyinka qaar ka mid ah shacabkii ka barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada ciiragaaba ee gobolka sanaag ayaa ka cabanaya maamulka halkaas ee hoostaga maamulka la baxay somalilan warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu doorkaroon turkiga ayaa duqayn uu ka geystay dalka suuriya ku dilay dad shacab ah intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warka subax ee warbaahinta alfurqaan haatanna u diyaar garoob ah isagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbacaad taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sagaal iyo labaatanka janawari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo khasaare dhaliyey oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka hiiraan isagoo waraysi siinaya idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kaga xog warramay dagaallo lagu dhiig bixiyey ciidamo isku dhaaf ah oo ka tirsan dowladda federaalk iyo mooryanbeeleedka macuusleyda ee uu hogaamiyo cali jeyte kuwaasoo dhacay maalintii shalay iyo maalinta ku xigtay iska horimaadyada foolka foolka ah ee dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan bariga sheekh guuleed ayaa xaqiijiyay in dagaaladii dhacay ay ku hobteen toddobaatan askari oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka tirsan askarta dowladda federaalk saanado militari gaadiid dagaal iyo kuwo kalena ay ku gubeen wuxuuna intaa ku daray waaliga in goobihii lagu dagaalama ay gacanta ugu jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinnay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashaya isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo siddeed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira mid laga gubay waa jira marka inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaallada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beero yabaal oo ah qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga waa uu ku jebiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo kasii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku baktidayna baktigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxa uu isbarbardhig qoto dheer ku sameeyey sheekh guuleed abuunabhaan gulufka colaadeed ee uu buun kaga dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk kaasoo ka soo bilowday wilaayada hiiraan sheekha ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay gulufkan iyo xamladii hore ee ay ku fashilmeen markii la fiirsho xamladii hore iyo midda hadda maanta ah dhinac markii laga fiiriyo waa isku mid dhan markii laga fiiriyana wax badan bay ku kala duwan yihiin dhanka isaga midka yihiin labadaba waa laba xamlo oo shaytaani ah waa laba xamlo oo xaq la dirir ah waa laba xamlo oo dadkii la baabi'inaya cadowga saliibiga ah iyadoo loo adeegaya dadkii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed inta caqliga laga xaday sharaftoodii lagu dheelayo naftoodii la baabi'inayo maalkoodii la baabi'inayo dadkii aan wax garanaynin oo dhan la khalday oo halkaas waxay isaga waafaqsan yihiin kulli waa wax wada adeegaya ibliis waxaa kaloo labadaba isku waafaqsan yihiin oo kale waxay ahaayeen laba xamlo oo aan labadaba wax qorsho a lahayn tii horena qorsho ma lahayn tan maanta ah qorsho ma lahan waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxaa weeye cadowgu waagaas wax un baa jiray tabar ah hadday tahay saliibiga caalamiga ah iyo waxay ka helayeen hadday tahay ayaga iyo isku duwnaantoodii xoogaa un wax un baa la dhihi karay waxbaa yaro jiri karay ama maanta tan waxa ay ugu duwantahay waxaa weeye ayada oo waxaasoo dhan ay zero yihiin
si kastaba ahaatee waraysigan uu bixiyey sheekh guulad abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar oo lafajabisa ah oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk ay ka dhaceen gobolka hiiraan kuwaasoo ay soo qaadayeen ciidamo gadaal laga soo riixayay oo laisku soo ururiyey wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa lagu xasuustaa inay martigelisay weeraro malaaxim ah oo dharaarcad lagu jiiray xirooyin fara badan kuwaasoo ay ku sugnaayeen qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuisleyda kuwaasoo markii hore dagaalka ugu dagmaysan dareertayar oo u ballanqaaday madaxweynaha dowladda federaalka kadib markii looga baxay ballanqaadyo badan oo ay u hanqaltaagayeen iyagoo raxanraxan ah oo qorayaashooda ay garawaxsan yihiin waxay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa sii kordhay tirada dadka lagu dilay duuqeynay diyaarada shishay ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka bari faahfaahin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo qaada dhigaya maxamed qaasim tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn diyaaradaha shisheeye ay ka geysteen deegaanka sixno oo ka tirsan degmada qandala ee gobolka bari duqeynta oo ii filisay diyaarad doran ah oo loo badinayo inay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxaa lagu dilay afar ruux oo iskugu jira haween iyo caruur gudoomiyaha degmada qandala ugu magacaaba maamulka la baxay puntland axmed yuusuf quurshe ayaa waxa uu xaqiijiyey dilka afar qof iyo dhaawaca lix kale waxaana mar wax laga weydiiyey cidda ka dambaysay duqeynta oo marin habaabiyey qolada fulisay balse waxa uu tibaaxay inay geysteen dowladaha shisheeye saa la socotaama maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan qandala dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda aan riboodka ku helay ka koobnaa saddex iyo toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray laba qofna arigii iyo xerada xaggeeda ay jireen ma garat tobankii kaleeto meesha joogana afar waa dhimatay lixna waa dhaawac maamadii guriga u weynayd iyo qof kaleetoo haweenka guriga ka mid ah iyo qof kaloo dumara hal cunug oo yar afartaas waa dhimatay haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasaya maydkii dhaawiciina lagu dabiibaya dhaawiciina waxaa loo gudbinayaa baledhidin meeshuna waa meel aada u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacoodii maydkoodaba geel kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina puntland arrimaha duqeynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona sanadihii dambe waxaa gobolada dalka kusoo badanayay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dowladaha shisheeye kuwaas oo si gaar ah uga dhacayay gobolada koonfurta iyo bartamaha waddanka islamarkaana xasuuqa dad badan oo berimageeda ah markii ay duqeymaha caynkan oo kala dhacaan waxay dowladda federaalk ku tilmaamtaa in dadkii lagu dilay duqeymaha ay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ka fog xaqiiqadii wixii meesha ka dhacay ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalk ayaa sii kordhiyay baadda ay ku hayaan dhallinyarada kaxaysa mootooyinka farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan inoo akhrinaya
magaalada muqdisho waxaa ku soo xoogaysanaya lacagaha baadda ah ee ay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku hayaan dhallinyarada kaxaysa mootooyinka labalugaaleyda ah waxa ay tilmaameen in marba mashruuc ay soo dejinayaan taas oo ay lacago kaga qaadayaan dhallinyarada ayna u sii dheer tahay dhibaatooyin kale haddaba waa kuwan ayagoo ka cabanaya arrimahaasi dhibaatada kuway noogu hayaan waxaa waaye leysing horta leysing annaga ma goosan karno xasan sheekhow anugu daalayle mabaan leysing iska dhaafee wax u dhow xataa annaga ma goosan karno ilaaha noola og koofiyaddan sheegoys waa la gashan karaa waxaa waaye rakhiis ha noo lagu dhigo ee tobankoo toban shantoo doolar labaatankoo doolar ha noo lagu dhigo koofiyaddii waxaa waaye khandaraas baa lagu qaata ma ogi afartan doolar afartii shan dooraa la gadooyaa leesing waxaa waaye boqol iyo shan doolar bil haddii shaqeeya hataa maka helaya lacagtaas feekoontaa intaa bil ku shaqeeyo maka helaya niyahow jakboontiyada markaa marayno toddoba doolar maxaa leeyahay mootadaa noolaga rabaa afar doolar saakib ilaa hadda haddaa shaqeeyo jakboonta haddii ay igu dhegaan ama sugidda ay igu dhegaan hal doolar ama laba doolar inaa dhiigo khasab ay u tahay waayo haddii kale ma lagu fasaxay waa ku shaqola'aanay le mfahant dhibaataana haysato dhibaato zaa'idana haysato weliba weliba waxaan ugu haysta nabad sugidda qaar ka mid ah shacabkii ka barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada ceerigaaba ee gobolka sanaag ayaa ka cabanaya maamulka halkaas ee hoostaga maamulka la baxay somalilan mubaarak cumar ayaa warkan la diyaara xaalado kala duwan ayay wajahayaan dadkii ku barakacay dagaalada u dhexeeya maamulada lakala baxay a c c khaatumayo somalilan si gaar ah kuwii ka dhacay magaalada cerigaawo ee gobolka sanaag maamulka gobolka ee hoostaga maamulka la baxay somalilan ayaa waxay dadkii ka barakacay magaalada cerigaawo sheegeen inay dhibaatooyin ka tirsanayaan waxay maamulka gobolka ku eedeeyeen inuu musuq maasuqay raashin ay aheed keentay iyagoo intaa ku daray inay dhibaato ku dareemayaan goobaha baadiyaha ay usoo barakaceen barasaafka gobolka sanaag baan cabasho ka nahay intuu ummaddii soo lugooyey uu ihi buurtaa kaalaya buu hardayna yidhi ganaax iyo lacag baan idiga qaadaya waan idhi xidhxidhaya ma naga qabataa taasi raashinka haayaduu keenaana barasaabku isagaa ku xeraysta gobolka gobolka isagaa ku xeraysta haya hanaloo ka qaabo wuu hayaa wuu hayaa anaga aragnay haddeer u hayaa raashinkiina wuu yaallaa maxaan ku dhahdaa in yaroo uu indhagaranayo ayaa kaadharhka loo qaybiyaa raashinkii carabku keenay qof qof uu indhagaranayaa buu kaadhkaadh u siiyey barasaabka iyo ninka la yidhaado maayirka inay isdabarna waxaa layidhi waxay ogolayeen ma jiraan raashinkoodii waxay yidhahan huwan baanu siinaynaa waxbana waanu weynay waxna ma haysanno magaaladii baanu ka soo barakacnay intaasoo qof waa barakac waxa la waxay haystaana ma jirto haddii meherad la furtana meheradda waxa la cid wax ka cuntaa ma joogto waa laga qaxay cerigaaba reer kuma hadhin qof kuma hadhin niyadaasaa la baaba'aya carruuraha ilkaa lagu gurtay dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale dadkii ka barakacay magaalada ay sheegeen inay nolol xumo daran ku haysato tuulooyinku ay u barakaceen islamarkaana aysan haysanin waxyaabaha asaasigu ah nolosha warkaan dhegaystayaal subaxnimadan arbacada ah wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan iminkana warka dibadda turkiga ayaa duqeymo uu ka geystay dalka suuriya ku dilay dad shacab ah diyuuradaha dagaalka ee dowladda turkiga ayaa duqeymo baano ay ka geysteen waqooyiga waddanka suuriya ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam iyagoona halkaasi ka fuliyay weeraro culus oo ay dad shacab ah ku dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay wararkaan helin sheegayaan ugu yaraan laba iyo toban qof oo rayid ah ayaa ku dhintay labadii maalmood ee ugu dambeysay weerarada uu turkiga ka wada waddanka suuriya isagoona ku andacoonaya inuu beegsay maleeshiyaadka kurdiyiinta ee dalkaasi ka dagaalama iyadoona gobollada waqooyi ee dalkaas ay muddo laba bilooda ka socdaan dagaallo xiriir ah oo u dhexeeya maleeshiyaad daacaddu ah turkiga iyo kooxa kurdiyiinta ciidamada turkiga iyo xulufadooda ayaa marar badan dagaalo kula galay gudaha waddanka suuriya maleeshiyaadka kurdiyiinta tan iyo markii la afgembiyey madaxweynihii hore ee dalka suuriya bashaar al asad warkii dhegaystayaal saake aad kala socoteen oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo idinkaga imaanay warbaahinta alfurqaan waa inaga intaa